بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdulwaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn fawsaan ibn cabdullah alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu isdiraa'i الnicmati walistikfaafi bixurumaati illah kan wuxuu u baab yahay kabiirada ah in qofku nicmadii alla uu siiyey uu xaqiro ila weynaan weyso iyo inuu fududaysto wixii alla ka xarima shiikhu marka baabkan wax aayadaha iyo wax xaadiida kuma soo aroorin laakiin sheekh fawsaan waa uu sharxay wixii uu ka gaarana wuu soo arooriyey wuxuu leeyahy sheekh fawsaan nicmada xaqiraaddeeda yani isdiraa nicmati waxaa laga wadaa nicmadii oo la xaqiro qofku uma banaana inuu nicmadii xaqiro ee waxaa waajib ku ah inuu ixtiraamo oo weyneeyo sidaa darteed rasuulku sal ll slam wuxuu yidhi اnduruu ilى man huwa duunakum walaa tanduruu ilى man huwa fawqakum fainahu ajdaru an laa tasdaruu nicmat allahi calaykum اnduruu ilى man huwa asfala minkum fiiriya dadka idinka hooseeya xagga adduunyada walaa tanduruu ilaa man huwa fowqakum ha fiirinina dadka idinka sarreeya xagga adduunyada fa innahu taas yo ajdaru an laa tasdaruu nicmat allahi calaykum taasaa mudan inaadan xaqirinina nicmadii alla idiin galay ajdaru isagaa ku habboon an laa tasdaruu inaadan xaqirinina nicmat allahi calaykum nicmada alla idiin galay shiikhu wuxuu leeyahay wixii adduunyo ku saabsan fiiri dadka kaa hooseeya oo fuqarada iyo masaakiinta ah una naxariiso ha fiirinin dadka alla xoolaha uu siiyey ee maalqabeenka ah sababtoo fuqarada oo la fiiriyaa nicmada alle ayay ku garansiinaysaa markaasaad alle uga shukrinaysaa oo uga mahad celinaysaa wixii alle uu ku siiyey laakiin dadka wax haysta haddaad fiiriso iyo raaxada ay ku dhex jiraan waad xaqiraysaa nicmada adugu aada haysato marka nicmada alla kuu galay yaad xaqiraysaa oo kula yaraanaysa nicmada alle xaqiriddeeda waxaa ka mid a in lagu ciyaaro oo cuntadii oo kale meelaha qashinqubkaa lagu daadiyo iyo jidadka gaar ahaan marka wixii loo baahnaa ay ka siyaadaan qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah inuu nicmada weyneeyo oo uu qiimaheeda ogaado haddii cuntadii uu cunaayey ay wax ka soo haraan waxaa munaasab ah dadkii u baahnaa ee aan waxba haysanin inuu siiyo cuntadaas sababtoo ah dadka qaarkood cuntada isagu uu daadinaayo way u baahan yihiin mana haystaan ama meel ha dhigto oo farinjeerka ha gashado maxaa yeelay nicmada alloo lagu shukrin waayo waxay sabab u noqotaa in alla kaa qaado nicmadii alla wuxuu yidhi waid wakti xus ta'adana rabbukum rabbigiin wuu ogeysiiyey ogeysiin adag oo muxuu yidhi alleh lain shakartum haddii aada ii mahad celisaan oo nicmadii aan idiin gala aada ka mahdisaan la asiidannakum waan idiin kordhinayaa oo idiin kordhinayaa walain kafartum haddii aada jasaartaan nicmadii oo aada ku kufridaanna ina cadaabii aniga cadaabkaygu lashadiidun waa mid daran qisadii reer saba waxaa ku sugan wax caddaynaya in nicmada alla marka la xaqiro ay taasi sabab u noqoto in nicmadii laga qaado qofkii xaqiray nimankaa reer saba ahaa oo yaman ku noolaa dhul fiican ba alla u siiyey oo barwaaqo ah markay safraayaan oo shaam iyo ay u socdaanna tuulooyin iyo magaalooyin isub dhow bay lahaayeenoo maaragtay sahay qaadasho iyo waxaas ma u baahnaynba mar walba tuulay tegaayeen maaragtay barwaaqo ah waxay rabaan ay ka cunaan ay ku nastaan habeenkii tuulay seexanayaan maalinkii dambena waxay ku nasanayaan duhurkii magaalo kale umana aanay baahnayn inay jiscin sii qaataan iyo biyo toona sababta tuulooyinkii iyo magaalooyinkii wayba isla xiriiraanba aada bay u badan yihiin nabadgelyo badan baa jirta cuntadiina meel kasta way taallaa jawi wanaagsanna meesha waa uu ka jiraa nicmadaa way xaqireen marka mana aanay qiimaynin markaasi waxay yidhaahdeen rabbanaa baacid bayna asfaarina rabbigeenow kala fogee safaradeenna oo tuulooyinkii waxaad ka dhigtaa kuwa kala fog si safarkeennii uu macnaha u noqdo mid kala fog marka waxayba leeyihiin yani magaalooyin iyo tuulooyin yaanan dhaqso jidkeenna ka helin oo sida caalamka kale ka jirtaba maaragtay aan safarka ku dhibtoon camal inay leeyihin aad moodaa nicmada allay marka xaqireen markaasaa alla dhulkoodii burburiyey oo baabi'iyey oo uu ka dhigay kuwo kala haaday oo buldaan kale maaragtay u qaxay nicmadina waxaa loogu bedelay ciqaab baa loogu bedelay alla wuxuu yidhi fajacalnaahum axaadiisa waxaan ka dhignay kuwo lagu cibro qaato oo dadkii ka dambeeyey ay ku sheekaystaan wamazaqnaahum kula mumasaq kala geyn dhammaanteedna waan kala geynay guryahoodii iyo dhulkoodii waa uu baaba'ay marka dadkii baa ku sheekaysanaya wixii musiibo ahaa ee nimankaa ku dhacay sababtu waa maxay waxay ku shukrin waayeen nicmada alla uu siiyey waa ay ictiraafi waayeen waa ay qiimeyn waayeen nicmada alla uu siiyey maanta shiikhu wuxuu leeyahay dadka xaalkoodu sidaas buu shabahaa buu ku leeyahay oo barwaaqay ku nool yihiin hadda alla wuxuu ugu nicmeeyey nicmooyin aan la tirin karin oon la soo koobi karin oo waagii hore dadka maaragtay riya riya ku ahaydba ama ha noqoto guryo ama ha noqoto maaragtay meelo wax laga cuno ama ha noqoto wax la cabo ama ha noqoto gaadiidkii la raacaye haddii ay marka ku shukriyaan nicmadaasi waa ay u baaqi noqonaysaa haddii ay maaragtay ku jasaaraanna oo ay xaqiraanna waxay u dhowdahay alla inuu nicmadaa ka bedelo musiibo ugu bedelo oo amnigii iyo nabadgelyada ay haysteenna uu cabsi ugu bedelo alla waxaan ka magan galnay musiibada soo degdegta oo degdeg wax ku qabata iyo caafimaadkii iyo wanaaggii la haystay oo isbedelo oo xumaan isu bedela taasaan alla ka magan gelaynaa buu yidhi sheikhu baabu buqdi saalixiin kan wuxuu u baab yahay kabiirada ah dadkii u wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa in la naco oo lala collaytamo qof diinka alla ku toosan oo alla u dhow inaad cadow ka dhigato waxay noqonaysaa kabiiro kabaa'irtii ka mida bay noqonaysaa iyo qowli llaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi waaladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waxaa laga hadlaayey muhaajiriintii iyo ansaartii iyo xaaladoodii kuwii muhaajiriinta ahee maka ka soo haajiray ee lagu dhibay magaalada makaad diinkooda dartii loo dhibay ee sidaa alla ugu waajibiyey inay soo haajiraan iyo kuwii madiine joogay ee ansaarta ahaa ee soo dhoweeyey ee noloshoodii la qaybsaday yaa laga hadlaayay markaas alla wuxuu yidhi waaladiina kuwii jaa-uu yimaadeen min bacdihim iyaga gadaashood yani muhaajiriintii ansaartii dadkii ka dambeeyey waayo ilaa qiyaamaha laga gaaro yaquuluuna waxay leeyihiin waa kuwooda toosan moog tahay oo diintii ku toosan rabbanaa kfir lana ilaahu dembigeenna dhaaf oo dembigeenna astur iyo waliikhwaanina walaalaheenna u dhaaf aladiina sabaquuna biliimaani ee iimaanka nooga hormaray waa muhaajiriintii ansaartii moogta walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu waxiqdiyana qalbigeenna ha u gelin dadkii muuminiinta ahaa can abi hurayrata radia allahu canhu marfuuca abu hureyre waxaa laga wariyey allah ka raali noqdee isagoo rasuulka sal slm u rafcinaya xadiidka yaquulu llahu tacaala alla wuxuu leeyahay man caadaa lii waliyan man caadaa qofkii la collaytama lii xaalu ii sugnaaday weliyan weli anigu aan leeyahay oo aniga ii sugnaaday waa mid macnaha alla xiriiriya oo maaragtay ku toosan diintiisi ku toosan faqad baarazanii bilxarbi qofkaas wuxuu bannaanka iila soo istaagay dagaal waa qof alla la dagaalamaayoo kale lafdiga bukhaari waa faqad aadantuhu bilxarbi waxaan ogeysiiyey dagaal baan ogeysiiyey marka qofkaasi waa qof u banbaxay in la halaago ile qofka alla la dagaalama alla waa uu halaagaya waxaa laga fahmayaa oo mafhuum mukhaalafo laga qaadanayaa qofkii xiriiriya awliyada alle in alla karaamaynaayo oo uu sharfaayo marka culamadu weli waxay ku fasireen qofka alle yaqaana oo daacada allana daa'ima oo cibaadaduna ay khaalis ay ka tahay oo alla dartii u cibaadaysta oo isususi aysan ka ahayn marka waajibaadkiina waa ku dadaalaa sunnooyinkiina maaragta waa ku dadaalaa macsiyadiina waa iska ilaaliyaa marka wuxuu fasirayaa sheekh fawsaan baarazanii buu fasirayaa mugta baarazaniidaas waa lafdi abu umaamo iyo anas ay wariyeen wuxuu leeyahy marka macnihiisu waa maxay haddii laba qofood oo laba qolo oo maaragtay dagaal ku jiray labada saf ay ka soo baxaan mubaarasa dhex martay baa la yidhaahdaa yani dagaal baa la isugu soo baxa dagaalkii caadiga aha marka ma aha waa laba qof oo si gaara yani mid walba uga soo baxayo qoladiis oo la fiirsanayo meeshaan marka wuxuu leeyahy shiikhu qofkii alla la colooba waa qof maaragtay alla dagaal ugu soo baxay oo kale kaasuu shabahaa can abi hurayrata marfuucan abu hureyre waxaa laga wariyey isagoo rasuulka sal l slam kasii warinaya laa yubgidu alansaara rajulu yu'minu billahi walyowmi alaakhir xadiiska muslim uu wariyey ansaartii dadkii muhaajiriintaha u gargaaray ee madiine kusoo dhoweeyey ee reer madiinaha ahaay ma noco qof alla iyo maalinkii dambeeyey rumaysan waa qof iimaan laawaya marka qofka ansaarta nacaaya oo la collaytamaaya maxaad u malaynaysaa qofka saxaabado dhanba la diriraya sida nimankan shiicada oo raafidada oo kale leh ama waa faasiqiin aan diinka ku toosnayn ama diinkiiba waa ka baxeen ku dhahaya oo leh waxaa islaamkiiba ku soo haray wax fara ku tirisa waa garanaysaa marka meeshay diinka joogaan shiikhu wuxuu leeyahay in dadkii uu wanaagsanaa la noco oo lala collaytamo ama la jeclaado waxay soo gelaysaa xiriirinta iyo kaberi noqoshada baabkaas bay soo gelaysaa qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah inuu dadkii wanaagsanaa jeclaado oo uu xiriiriyo dadkii cadowga alla ahaana uu noco oo uu ka beri noqdo dadka mu'miniinta ahi way isjecel yihiin rasuulku sal ll slam wuxuu yidhi laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu jannadii geli maysaan ilaa aad iimaan kala timaadaan walaa tu'minuu iimaankiina idiin dhaboobi maayo oo waajibkiisii lama wada timaadaan xataa taxaabuu ilaa aad alla dartii isu jeclaataan alla wuxuu yidhi inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna alsalaata wayuutuuna alzakaata wahum raakicuun waman yatawala allaha warasuulah waladiina aamanuu faina xisba allahi hum alghaalibuun waxaa idinka welidiin ah alla iyo rasuul iyo kuwa muminiinta ah muminiintaasoo salaadana ooga zakadana maaragtay bixiya allana u dukada qofkii alle iyo rasuul ka weli yeesha oo sokeeyela jecelyaha ka dhigta iyo dadka muminiinta ahaa weli ka dhigta fa ina xisba allahi hum alghaalibuuna xisbiga alleh yaa guulaysta kadib alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aladiina ittakhaduu diinakum huzuwan walaaciban min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum walkufaara awliyaa ha ka dhiganina kuwa diintiina ka yeeshay jees jees iyo wax lagu ciyaaro oo ka mid ah kuwii kitaabka la siiyey oo yahuudiya nasaaro oo adinka ka hor kitaabka la siiyey iyo gaaladii kaleba owliye ha ka dhiganina kuwo la jecel yahay sokeeye la jecel yahay ha ka dhiganina marka yaa laga beri noqdaa waxaa laga beri noqdaa gaalnimadii iyo kuwii ku sifaysnaa gaalnimada yaa la xiriiriyaa alle iyo rasuul iyo mu'miniin qofka mu'minka ahi dadka mu'miniinta waa jecel yahay gaalada iyo munaafiqiintana waa necab yahay qofkii mu'miniinta nacaahi marka dee munaafiq buu noqonayaa allaan ka magan galanaya xadiisulqudsigii bukhaari iyo keyrkiis ay wariyeen oo qeyb ka mida uu shiikha kitaabka qoray uu soo arooriyey meeshan uu yidhi maaragtay alle man caada lii waliyan faqad baarazanii bilxarbi waa xadiis qudsi ma og tahay qofkii weli anugu aan leeyahay la collaytama wuxuu banaanka ula soo baxay dagaal uu aniga igu soo baxay marka waa la halaagaya waay macnuhu annagiina yidhi lafdiga bukhaari wuxuu ahaa faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal macnaa waa la halaagaya waa qofku marka weligaahi waa qofka iimaanka la yimid muttaqigana ah oo xumaanta iska ilaaliyey wanaaggiina la yimid alla wuxuu yidhi alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwa awliyada alla ah cabsiyo dushooda ma ahaanin mana tiiraanyoodaan tilmaantoodu marka maxay tahay maxaa lagu yaqaanaa weliga maxaa calaama u ah aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwii iimaanka laga helay allana ka baqaayay oo macsidana iska ilaaliya daacadana ku dadaala meeshan uu yidhi man caada lii weliyan faqad baarazanii bilxarbi mubaarazada marka carabtu way yaqaanaan labaa ka soo baxaysa labadii ciidan ee maarata iska soo horjeeda markaasay isu baxaayaan waa dagaalamayaan si ay u muujiyaan geesnimo iyo xoog arrinkaas waa uu dhacay dagaalkii badar ee gaalada ee muslimiinta dhex maray mubaaraza dhacday nimanka mushrikiinta ah way isla weynaayeen moogta waxay yidhahdeen haye yaa noo soo bixi kara dagaalkii caadiga ah maahe de waa intaan la gaarin waa intuusa bilaaban waayo markaasaa rasuulka sal l slm wuxuu soo saaray saddex ka mid a asxaabtiisii muslimiintii marka waxay dileen gaaladii alla mahadii jabkii ku dhacee ugu horreeyey gaaladana kaasuu noqday in kuwii u soo baxa iyaga saddexdiiba la dilay qofkii marka weli alla uu leeyahay naca oo collaysta wuxuu la mid yahay qof dagaal alla ula soo baxay qof dagaal qof alla la dagaalami kara miyaa jira maya howliyada alle oo la naco waxaa ka dhalanaya alla oo ku naca oo ku ciqaaba oo alla wuxuu ku sallidayaa dadka howliyada alle maaragtay naca oo la dirira musiibooyin iyo jirooyin iyo waxyaabaa halaaga saasay ku halaagsamayaan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu yaa alla uu yidhi ciidanka allana waxaan alla ahayn oo og ma jiraan waxaa la caddaynayaa marka weligu darajadu uu alle agtiisa ku leeyahay marka qofkii la collaytama weligii waa qof alle dagaal ugu soo labistay oo kale awoodna looma laha dagaal alle kadib xadiis qudsiga waxaa kusii jirtay wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtu calayhi addoonkeygu iiguma soo dhowaado wax aan ka jecelahay wixii aan ku waajibiyey wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah addoonkaygu ka zuuli maayo inuu sunnooyinkii iigu soo dhowaanayo oo uu sunnadii ku dadaalayo ilaa aan isagii ka jeclaado waa qayb ka mida marka xadiidkii bukhaari uu wariyey marka wilaayada alle waxaa lagu helaa sunnadaas iyo diinkaasoo lagu dadaalo macnaha marka hore qofku waajibaadkii buu maarata alle ugu dhowaanayaa kadibna sunnooyinkii buu alle ugu dhowaanayaa markaasaa alla jeclaanayaa alla wuxuu yidhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquuna mar dhowaan soo fasirna aayaddaas wilaayada marka macnaheedu ma aha in awliyadu ay adduunkan maamul ku leeyihiin sida nimankan qabaryada caabudaahi ay rumaysan yihiin awliyadu ma hantaan dhib ay wax dhibaan weliba kuwooda dhintaa laga hadlayaa ma hantaan dhib ay wax dhibaan ama nacfi ay wax anfacaan shartina ma aha in weliga laga helo karaamo dad baa waxay u haystaan haddaan karaamo iyo maaragtay wax dadka kale o dhan aysa awoodin laga helin weliga inaan weli ahayn taasina wax sax maaha karaamooyinku way ku yaraayeen saxaabadii rasuulka sal ly slam marmar dhifa ayaa la heli jiray oy aada ugu baahan yihiin noloshooda amase diintooda u gargaarkeeda yaa alla uu karaamaad uu siin jiray maahana wax iska caado ah oo dhammaan maaragtay awliyadu ay wada muujiyaan ama kasoo muuqda ma ahayn karaamadu sidoo kale qofkii lagu arko wax lala yaabo oo aada maaragtay dadka ula weyn oo dadku badanaa aanay la imaan karin lagu arko isagoo samaynaya in la yidhaha illaa wa illaa waa weli marka u horreysaba oo lagu arko waxaas ee waxaa dhici karta inuu weli shaytaan yahay oo waxyaabahan dadka maaragtay xoogaa tankooda ka weyn ay noqonayaan mararka qaarkood sixir uu wax sixraayo aysan karaamaba ahayn waxyaaba dadka kale aanay la imaan karin hadduu qofku ula yimaado diinkana aanu ku toosnayn sida dijaaliinta oo kale beenlooyaalka ah iyo sixroolayaalka oo kale ee sheeganaya waxaas maaragtay xoogaa dadka ku adag ee iyaga maarata ka muuqanaya inay calaamad u tahay karaamo alla uu siiyey oo saas darteed ay awliyo u yihiin taasi marka warkaasi war marka jira ma ah ee qofkii isagoo khawaariq iyo ka muuqanayso wuu noqon karaa weli shaytaan marka see u noqonayaa weli alleh qof aan dukanaynin oo aan soomaynin oo maaragtay fawaaxish iyo macaasido dhan dhex dabaalanaya oo dembiye waaweyn ku dhacaya oo caadaystay oo haddana ku dhacaya weli baan ahay waa beentiis ee shaytaan bay weli u yihiin oo sokeeyo u ah welinimada saxda ahi waxay ku timaadaa alle oo loo dhowaado sida alle uu yidhi wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah addoonkaygu ka zuuli maayo inuu sunnooyinka iigu soo dhowaanayo ilaa aan ka jeclaado fa idaa axbabtuhu haddii aan jeclaado kuntu samcahu aladii yasmacu bihi waxaan noqdaa maqalkiisu wax ku maqlaayay macnaha alle ayaa maaragtay afcaashiisa toosiye waay macnuhu wax wanaagsan buu maqnaa waay wax wanaagsan ayuu maqlaa waay macnuhu wa basarahu aladii yubsiru bihi araggu wax ku arkaayay yaa noqdaabuu alla u leeyahay macnuu wax wanaagsan buu arkaa waxaana loo barakeeyaa maqalkiisii iyo araggiisii waa loo barakeeyaa khayrkana waa la waafajiyaa wa yadahu alatii yabtishu biha gacantii wax ku qabsanayay yaa noqdaaba alla u leeyahay macnaha waa la toosiyaa waay macnaha wanaaggii baa lagu hagaajiyaa wa rijlahu alatii yamshi biha iyo lugtii uu ku soconayay wanaag uunbuu u dhaqaaqaa oo u soofaa walain saalanii hadduu wax weydiistana la uciyannahu siiye oo siiye wixii uu weydiistay walain istacaadanii hadduu imagan galana la uciidannahu badbaadiye oo badbaadiye ka magangeliye oo ka magangeliye wixii uu ka baqaaya marka qofka alla la jiraaya oo hadalladiisa iyo ficiladiisaba alla waa toosiyaa maqalkiisa iyo araggiisana alla waa u barakeeyaa waana la waafajiyaa khayrkii hadduu alla wax weydiisto alla wixii waa siiyaa hadduu alla wax ka magan galo alla waa ka magangeliyaa marka riwaayaya waxaa ku jirtay fa bi yasmacu yani anuu wax igu maqlaa waay macnuhu macnaha waa la hagaajiyaa oo tawfiiqda waa la waafajiyaa waay macnuhu maxalu shaahidku marka meesha xadiidka loo soo daliilsanaayo iyo ujeeddada laga leeyahay oo loo keenay waa hadalkii alle ee ahaa man caada lii waliyan faqad baarazanii bilxarbi qofkii addoonkayga aniga la collaytama dagaal buu igu soo labistay waxaa marka xaaraan ah oo kabiiro ah oo weliyada alleh in la naco nacidda la nacayaahi waa kabiiro kabaa'irta dembiyada ka mid a hadalkan alle uu yidhi waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana walikhwana aladiina sabaquuna biliimaani dadka muminiinta ahi way isjecel yihiin waagi ugu horreeyey marka khalqiga la abuuree muminiin ay jirtay ilaa khalqiga dadka ugu dambeeya muminiintu way isjecel yihiin zaman ay joogaanba sidaa darteed kuwooda nooli muminiinta kuwooda nooli waxay alle u weydiistaan kuwii dhintay ee iimaanka kala hormaray yay dembidhaaf alle u weydiiyaan kuwii ugu horreeyey marka wanaagga marka nooga hormaray yaa ka mid a waa saxaabadii rasuulka sal ll ly slam la jiray ee diinkan usoo gargaaray marka min bacdihim min bacdihim damiirkaas wuxuu noqonayaa waa muhaajiriintii ansaartii baa laga wadaa ilaa saxaabo kalaa jira mogtaha oo muhaajiriin iyo ansaar baan ahayn marka dadkii ka dambeeyey ee muminiinta ahaa waa ay jecel yihiin muhaajiriinta iyo ansaarta waana tawaliyaano maaragtay kuwo la jecel yahay ka dhigtaan ay xiriiriyaan allana waa maaragtay u baryaano dambi dhaafi alla u weydiiyaan walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu hilan maxaa laga wadaa waa caro iyo naciib iyo xiqdi aayadda waxaa ku jira marka daliil sida uu shiikhuu leeyahay in qofku muhaajiriinta iyo ansaarta nacaahi uu munaafiq noqonaayo oo uusan mu'min ahayn kadib baa marka munaafiqiinta alla uu ka hadlay aayadahaas marka looga sheekeynayey muhaajiriinta iyo ansaarka iyo aayadaha looga sheekeynayey muhaajiriinta iyo ansaarta iyo kuwii jeclaaya ka dambeeyey kadiba aayadihii ka dambeeyey alla wuxuu yidhi alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli lkitaabi lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum ma waadan arkaynin kuwii munaafiqiinta ahaa inay leeyihiin inay ku leeyihiin walaalahoodii gaalada ahaayoo ahlukitaabka ahaa oo yahuudiya nasaare ahaa haddii laydinka saaro magaaladan waa idinla baxaynaa meesha ku harmayna anagu idinkaan idinka mid nahay waa macnuhu qofkii marka gaalada weli ka dhigta oo diin ahaan u jeclaada de waa qof munaafiqa oo munaafiqnimadiisu ay weyn tahay qofkii saxaabada jeclaada iyo dadkii wanaagsanaa ee ammaana ee dambidhaaf alla u weydiiya ee alla weydiista in qalbigiisa uusan wax caraa u gelinin qofkaas waa qof mu'mina laakiin kuwa saxaabada necab iyo dadkii u wanaagsanaa waa munaafiqiin shiikhu wuxuu leeyahay taasi waxay ku tusinaysaa in nimankan raafidada ah allah naga badbaadiyey ay yihiin niman munaafiqiina sababtoo ah waxay caayaan saxaabadii bay caayaan waana necab yihiin necab aada u daran bay necab yihiin gaalnimay ku xukumaan waa lacnada saxaabadii rasuulkay lacnadayan weliba kuwa ugu sii fiicnaayo ugu sarreeyey oo abubakar iyo cumara yay lacnadaanoo ay gaalnimo ku xukumaan oo ay necab yihiin marka gaalada ahlu kitaabka ah ayay walaalo yihiin sida aayaddan suurata xashriba lagu sheegay ee muhaajiriintai ansaarta marka laga hadlay kadib iyo dadkii jeclaa kadib alla uu ka hadlay marka ahlu kitaabkii maarata iyaga ka horreeyey yay walaalo leeyihiin gaaladay marka weli ka dhigtaan saxaabadii muminiintana waa necab yihiin allahna badbaadiye saxaabadii markii uu ka hadlayay alla wuxuu yidhi liyagiida bihim alkufaara alla marka wuxuu u badiyey oo u xoojiyey saxaabadii si ay u noqdaan kuwo carageliya gaaladii alla wuxuu waxaa u sameeyey liyagiida bihim alkufaara inuu gaaladii marka carageliyo ay muminiinta ay noqdaan kuwo gaaladu ay maarata ka caroodaan meeshan rasuulku sal slm uu yidhi laa yubqid lansaara rajulun yu'minu billahi walyawmi alaakhir nimanka ansaarta ah ma noco qof alle iyo maalinkii dambeeye rumaysan wuxuu ku adkaynayaa wixii aan sheegno oo ah in muhaajiriintii ansaartii la noco inay munaafiqnimo tahay ansaartu waxay ka mid yihiin hooyada alle kuwii maaragtay weliba yani yani khawaasta sii ahaa sababta rasuulka sal ly slam yay la saaxiibeen way soo dhoweeyeen muhaajiriintii bay soo dhoweeyeen way u gargaareen xoolahoodii iyo naftoodiiba way maaragtay ku gargaareen way ku soo dhoweeyeen waana la qaybsadeen waa sidii marka alla uu sheegay yuxibuuna nimanka ansaarta ahi waxay jecel yihiin man haajara ilayhim dadkii u soo haajiray walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu walaa yajiduuna fii suduurihim laabtoodana kama helayaan xaajatan xaasidnimo mima uutuu wixii la siiyey muhaajiriinta oo xoolihii fayga ee maaragtay iyo xoolihii kaleba ee muhaajiriinta la siiyey waxba ka xasdi maayaan weliba muhaajiriinta ay hormariyaan weliba muhaajiriinta ay hormariyaan iyo dadka baahan marka ansaar yaa lagu magacaabay marka qaybtaa saxaabada ka mid ah ee reer madiine ahaa waana ammaan lagu ammaanayo qofkii marka ansaarta naca waa qof rasuulka sal l slam necab sababtoo ah rasuulkii sal slam iyo asxaabtiisii yay u gargaaraayeen yay kale u gargaaraayeen wabilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online